magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu qabtay xuska maalinta naafada adduunka ama dadka baahiyaha gaarka qaba oo maanta oo saddexda disembar laga xuso guud ahaan caalamka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay ku qabatay munaasabad lagu xuseeyey gudaha magaalada munaasabada lagu maamuusayay maalinta caalamiga ee naafada adduunka ayaa waxaa kasoo qeyb galay qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba ee naafada ay ku nool deegaanada jubbaland mas-uuliyiin ka socday hay-adda l w f iyo madaxda guddiga naafada jubbaland wasiirka wasaaradda haweenka howlwadeenada wasaaradda haweenka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jubbaland ugu horreyn agaasimaha waaxda caruurta arrimaha qoyska ee wasaaradda haweenka ahna kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka duqaadir cabdi ayaa sharaxay muhiimada maalinkan iyo duruufaha ku geedaaman dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool guud ahaan deegaanada jubbaland waxaan rabaa insha allahu tacaala anoo ku hadlaya afka agaasimaha guud ee wasaaradda inaan idinku soo dhaweeyo munaasabadan qiimaha badan oo looga hadlaayo arrimaha naafada oo ah saddexda disembar laba kun labaatan iyo afar runtii maalin kasta waa in laga shaqeeyo maalin gaar ah ma leh waqti gaar ahna ma leh laakiin waxaa loo asteeyey munaasabadan laga soo bao kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii in lagu soo gudbiyo laiskaga wareysto waxyaabihii laga qabtay baahiyaha jira iyo sidii si guud looga wada shaqeyn lahaa in la hormariyo arrimaha naafada jubbaland dhanka kale afhayeenka dalada naafada jubbaland aadan cabdi xaajir ayaa bogaadiyey xuska maalinta isagoona dhankiisa ka hadlay baahiyaha ay la nool yihiin dadka baahiyaha gaarka qabaa maanta waxaan u malaynayaa waa saddexdii december waa maalintii yacni naafada adduunka maanta meel kasta oo adduunka ka mid ah waxaa log waxaa laga xusayaa naafadaa laga xusaaya naafada adduunka laga xusaaya naafada marka naafo markii la yidhaahdo dadka qaar si fududa naafada usoo qaataan yacni micno gaabana ka qaataan naafada horta micnaheeda ma gaabno naafada micnaheedu aad buu u fog yahay waayo waxa waaye hadda intaan inta fadhido dadka hadda inta fadhiyo intooda badan waa naafo laakiin haddana naafo waxa waaye oo ama maqalka ama ama aragga ah ama physical xamlaha physicalka ee waaye lugha ha noqoto gacaha ha noqoto laakiin waxaan wax saddex jeer ka badan oo barasaata ah oo sariiraha saaran oo maarata qaarkood ay maarata ay ku xiran tahay baashii maarata baashii ciyaarta looga xiray ay ku xiran tahay ayaa xaafadaha o dhan daasan waxaan ku talinaya marka aniga in naafada baahideeda laga daacad adeego oo ilaahay dartiis loogu dhawaado xataa aniga naaf ahaan waxba yaana loogu soo dhawaan ilahay ha loogu dhawaado ilaah ha looga dhawaado ilaahay ha looga dalba dambi dhaaf ha looga dalba dadkaas laleeyahay waa dadkii mujtamaca u tabar darnay waa laleeyahay wixii aad u qabato adiga naaf baad ugu dhawanaysa ilahay ugu dhawanaysa ilahay ugu dhawanaysa ilahay ficilka ay qabanayaan dadka mas-uuliyiinta hadda aan la hadlaaya wixii joogaa joogan waxaan joogin kolley codkaa gaari doonee ilahay dartiis ha u qabtaan ilahay dartiis ha u qabtaan marka arrimaha noocaas eh oo naafada ay u baahan tahay oo baahideeda ah waxaa laga qabta muhiimadan waxaa waaye in la helo xarun weyn oo midaysa ugu dambeyn wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska dowlad goboleedka jubbaland marwo cadar ismaaciil ayaa waxa ay ugu dambeyntii ka hadashay munaasabadda soona gunaanoday waxaan rabaa inaa idin sheego dadka baayaha gaarka ah qaba ama dadka naafada ah waa maxay ahayde sharciga caalamiga ah ee aan aan ku biirnay waa sagaal iyo tobankii bishii sideedaad labada kun sagaal iyo tobankii ayaanu ku biirnay annaga qaramada midoobey ama xibin ka noqonay haddaan nahay soomaaliya annaga ka jubbaland ahaan markii hay-adda qaranka la dhisay annagana waxaan dhisanay guddiga naafada ururka naafada ee jubbaland labada kun iyo saddex iyo labaatankii labada kun iyo afar iyo labaatankii waan soo wadnay ceer baan samaysanay aan ku dhaqanno maanta dad is-og oo iska warhaya oo baahiyahooda isu sheegtaanu nahay waxaan rabaa maanta waxay ka mid tahay maalmihii ololaha aan soo wadnay oo lix iyo tobanka maalmood oo maanta ay tahay taariikhda bisha december saddex ay tahay inay tahay maalinta naafada ee muxuu ahaay oo ka mid aas lix iyo tobankaas maalmood maanta inoogu taalo inay tahay maalinta naafada ololaha aan qaadeyna